hadda bilow fursadda hadda ayay kula taagan tahay laakiin yay mar kale doqonnimo ku qaadinoo markaad soo baraarugtay dib ha ugu noqonin su-aalaha la iswa weydiiyey waxay tahay haddii aanan hore uga faa-iideysanin waxyaalahan hadda aad ka hadlaysid ee maanta ay ugu cusub yihiin maxaan sameyn karaa haddii ay noqon lahayd inaan nafteyda horumariyo inaan gaaro himilada iyo hadafka alle inaan gaaro waxaasoo dhan maan ogaan meelaan u maran maan haysanin laakiin hadda maanta haddii aan kusoo baraarugo maxaan sameyn karaa waxaad ogaataa xilli kasto ee aada soo baraarugtid weli waqti kaama tegin hadda ayaad dhalatay haddii aada afartan sano jirtid konton sano jirtid lixdan sano jirtid ee maanta u waaga kugu baryay ee aada ogaatay noloshaadoo dhanba waxaad ku jirtay inay ahayd wado qaldan ee aadan lahayn waqti kuu qorshaysan ee aadan lahayn jadwal aad raacdid ee aadan lahayn horumar iyo wax aad hiigsanaysid ee aadan lahayn hadaf aad taqaano ee kuu cad aadan lahayn laakiin maanta u waaga kuu baryay ee aada ogaatay maanta ayaad bedeli kartaa hadda ayaad bilaabi kartaa waa sidaa waxaanu leeyahay waqti kaama tegin hadda ayaad dhalatay hadda bilow hadda bilow fursadda hadda ayay kula taagan tahay laakiin yay mar kale doqonnimo ku qaadinoo markaad soo baraarugtay dib ha ugu noqonin taasoo ah halkii marka hore aad ku jirtay ee mugdiga ahaa ee aadan ogaan inuu waqti kugu socdo oo waqti ku dhaafayo ee aadan lahayn qorsho iyo hadafyo cadcad ee qorsho aada u raacda aadan haysanin waqtigaada aadan ka faa-iideysan jirin aadan ahayn qof yoolal cadcad leh aadan ahayn ee maanta aada soo baraarugtay haddana mar kale ha ku noqonin inaad hurudid oo aad tidhaahdid ma agoodi kara inaan waxaan sameyn dib ha ugu noqonin comfort zonka aad kasoo baxday haddii laakiin aad baraarugtay ee aada ogaatay inaad comfort zone ku jirtay comfort zone waxaa la dhahdaa qofka halaha uu yaqaana bas ku jiro ee aanan rabin inuu wax kala barto aanan rabin inuu isbedel sameeyo aanan doonaynin inuu qaato riskiga ama xaaladaha tijaabada u baahan nolosha sideedaba waa inaad riski qaadataa waa inaad wax tijaabisaa ma aha keli inaad halkaa intee fadhidid videoga daawatid wixii maskaxdaada ku shubtid haddana la fadhidid looma baahno waxaa loo baahan yahay inaad marka aada soo baraarugtid tilaabo aada qaadid taasoo micnaheeda ah marka aada ogaatid inaadan yoolo lahayn oo hadafyo lahayn qorsho cadcad ee aada ku gaarta haddii aadba leedahay noloshaada aadan lahayn ee hadda aada soo baraarugtid maanta laga bilaabo waxaad u baahan tahay inaad ficil qaadid oo ah inaad tilaabo qaadid oo aad tidhaahdid yes hadda ayaan soo baraarugay sidee baan hadda ku dhaqaaqi karaa xagee baan hadda ka bilaabi karaa hadda yaa i caawin karo maxaa igu haboonan ku fiicanahay maxaan qaban karaa inta badan dadka waxaa ku adag inay ogaadaan ama ay helaan waxaa la yidhaahdo pashantiga waxaa qofka uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa waxa adiga aada ku fiican tahay ee aada u leedahay muhibada qof walba waxaa jira wuxuu talent u leeyahay wuxuu muhibo u leeyahay wuxuu ku fiican yahay ee dadka kale uu kaga fiican yahay ayaa jiro ummadaas ama dunida aada aragteen dadka ku nool bini-aadamka ah olmosta waxaa lagu qiyaasaa sideed bilyan ayaa hadda gaareen dadka dunida ku nool waa eight bilyan dadkaasi ilaahay baa abuurtay subxaana wa tacaala nuuc kastaba ha ka abuure si kastaba ilaahay ha ugu talagalee way kala duwan yihiin qof qof kale la mid ah ma jiro qof walbo maalin ayuu dhimanayaa maalina wuu dhalanayaa dhimashada iyo dhalashada inta u dhexaysana joyce baa la siiyey waa laga duway qofka kale laakiin joyceka siduu uga faa-iideysto isaga ayay ku xirantahay marka haddii aada aragto gabar adigoo kale ah oo wax gaartay wax qabsatay wiil adigoo kale ah horumar gaaray ee waxa adiga aada rabtay ee aada doonaysa inuu adiga aada samayso sameeyey haddii aada aragtay micnaheeda ma aha wiilkaasi ama gabadhaasi inay jiraan wax kale ama inay iyaga buuxiyeen halkii adiga aada buuxin lahayd marnaba ma buuxin karaan soomaalida almost waa labaatan milyan ilaa shan labaatan milyan inta udhexaysa baan kasoo qaadno qurbo iyo gudaba dadkaasi soomaalida ah haddaa aragtay maanta dad wax adiga aada jeceshaha sameynay haddaa aragtay waxaa laga yaabaa inaa istiraahdeed waxaan waaba la iiga horumaray horteedaa la sameeyey qofkaasaa sameeyey waxaad ogaataa weli booskaada wuu banaan yahay hadafyadii iyo himiladii iyo riyooyinka nolosha aada lahayd weli way kuu banaan yihiin oo cid kale oo gaartay ma laha ma jirtana qof kuu gaari karo adiga mooyaane hadda ayaad bilaabi kartaa haddaad aragtid waxa adiga inaad qabato aad rabtid toban qofoo ku jirto boqol qofoo hagaajinayo kaaga horeeyey weli adiga boos ayaa kaaga banaan maxaa yeele adiga waad ka duwan tahay dadkaasi kale sida aad wax usoo gudbinayso waad kaga duwan tahay sida aad u hadlaysid waad kaga duwan tahay caqliga iyo miisaaniyadda aad leedahay waad kaga duwan tahay hal hal abuurka iyo creativeka iyo wax soo saarka aad leedahay waad kaga duwan tahay qofka kale so marna dib ha isu dhigin oo ha isdhihin aniga waxba ma aqaanin inteena badan inteena badan waxa dib noo dhiga waxaa waay aniga waxba ma aqaanin you see aniga waxba ma aqaanin markaad tidhaahda micnaheeda waxa weeyaan aniga ma jiri gebi ahaanba ma ma aha qof jiri ma ihi macnaha qof dunida joogo ma ihi weeyaan haddaad tidhaahda aniga wax ma aqaanin laakiin maalintaa dhalata ilaa maanta aad hadda halkaa iga daawanayso waxbaa jira aad baratay oo nolosha ay ku bartay oo caqabadaha dunida aad ka baratay oo aad ka baratay reerkiina oo aad ka baratay iskuullada oo aad ka baratay dugsiyada ama aad ka baratay communitiga bulshada aad ku dhex jirto waxyaalahaasi ay dadka u baahan yihiin ayaa jiro oo haddii aad soo gudbiso aad kaga fiican tahay xalwo aad kaga fiican tahay qofka kale aad isleedahay wuu kaa fiican yahay aad adiga kaga fiican tahay ayaa jiro so maanta laga bilaabo ha is oranin aniga waxba ma aqaanin laakiin waxaad tidhaahdaa aniga maxaan qaban karaa maxaan ku fiicanahay maxaan soo saari karaa maxaan noqon karaa maxaan ku riyoodaa maxaan hami ah leeyahay ee aan soo gudbin karaa ama aan gaari karaa su-aalahaas markaad isweydiiso waxa kuu baxay waxaad ku fiican tahay inay jiraan waxaasi aad ku fiican tahay adiga oo aad jeceshahay marka aad qabanaysid tusaaloo kale waxaad ku fiican tahay inaad wax qortid u fiirso qoraalka ayaad aada uga fiican tahay any language aad taqaani hadday doonto af soomaaliga ha noqoto qoraalkaasi marka aad combyuterka fariisatid ama aada buug iyo qalin qaadatid waxaad qoraysaa second kastaba waxaad qoraysaa intaasoo eraya ayaad qoraysaa u fiirso waad jeceshahay inaad wax qortid waadna ku fiican tahay taasi maxay tahay waxaad leedahay mihnad wax soo saar oo qoraal ayaad leedahay mihnad ama haybad wax soo saar ee qoraal ayaad leedahay maxaad sameyn kartaa markaa number one inaad qorshaysatid inaad buug qortid buuggaada maxaad ku qoraysaa qoraalka waad ku fiican tahay inaad wax qortid waad jeceshahay laakiin fikir ahaan waxaad qortid ma haysid u fariiso waxaad tidhaahdaa waxa aniga aan qori kara oo amaan wax ka qori karo maxay yihiin okay qoraalka waad ku fiicantaha waxaad qori kartaa laakiin maxaa kalen qoraa mawduucaan qoraa muxuu yah waxaad fiirisaa mawduucyada aad ku fiican tahay ee aad daawatid ee aad jeceshahay ee aad mar kasta muuqaalka baraha bulshada markaad soo geshid aad daawatid maxay yihiin hadda u fiirsa waad ku fiican tahay taasna waad qori kartaa waxaad fiirisaa agagaarkaada bulshada adiga meesha aad ku nooshahay bay-ada ama environmentiga waxaa la dhahda environmentiga aad degan tahay maxay tahay baahiyada ka jiro waxyaalaha adiga aada jeceshahay ama baahiyada ka jira maxay tahay kaba soo qaad baan dhahna nadaafadaa xun magaalada aad degan tahay nadaafada laguma dadaalo qashinka wadooyinka lagu daadiyaa dabaqada biyaha laga soo shubaa sida soomaalida caadow ah laakiin adiga waxaad og tahay in maareen lagu sameyn karo oo xal loo heli karo in qashinkaani wadooyinka lagu daadinayo bacyaha jidadka la dhigayo inay u baahan tahay in fikrad loo keeno u fiirso adigana waxaad ku fiican tahay qoraalka adiga waxaad jecesha inaad wax qortid fikirkan waxaa kugu soo dhacay ah tolob qashinka iyo number one waxa ugu horeeya aad samaynaysid waxay tahay inaad horta buug ka qortid isku day nadaafadda research samee baaritaan samee nadaafadda maxay tahay sababta nadaafadda loogu baahaya maxay tahay bacyahan qashinka wadooyinka lagu daadinayo intee inteebuu ka qayb ay ka qayb qaadan karaan caafimaadka dadka dadka maxay u jiran yihiin magaalada maxay markasta dhibaatooyin iyo jiro iyo xanuuno oga dhacaan waxaasoo dhan waxaa u sabab ah nadaafad darada iyo bacaha iyo qashimada wadooyinka lagu daadinayo so waxaan rabaa inaan wax ka qoro oon dadka ku wacyigeliyo buug ku saabsan nadaafadda iyo ahmiyadda ay leedahay in nadaafadda laga qayb qaato qoys kasta wuxuu degan yahay qol buu degan yahay magaalada ka degan yahay laga soo bilaabo qolkiisa ilaa banaanka hortiisa wadada ah qoys kasta waxaa jira wuxuu mas-uul ka yahay ee nadaafad ah ee uu ka shaqeyn karo dariskoo kale markay isu tagaan nadaafadda way ka shaqeyn karaan haddii aan dhahno okay shan guri a iska soo horjeedo shanteena guri nadaafada horteena waa inaan ka shaqaynaa bacyahan iyo qashinkan iyo markaan qashinka iska qaadayna waa inaan qashinka geynaa godka lagu daadiyo ee lagu gubo inaan geynaa ama baabuur baa imaada baabuurka inaan ku gurnaa ee qaadna xaafadaasi maxaa ka hergeli kara nadaafada ayaa ka hergeli karto sow adiga marka i daawanayo tusaalaha ugu yar ee aada soo qaadan karta waxay tahay inaad buug ka qortid ku saabsan nadaafada buuggaasi waxaa laga yaabaa inuu wacyigelin u noqdo bulshadaasi magaaladaada degan adigana aada noqota maxay qof fikradiisii hal abuurkiisii wax soo saarkii qofka ilaahay uu siiyey soo bandhigan halkaas maxaa kaaga bilaabanaya jaaniga kaaga bilaabanaya fursadda ah noloshaada inaad wax laguu sameeyey meaning inaad u taagan tahay micno inaad u nooshaad ogaanaysaa buuggaa markaad soo saartid ee la akhristo waxaa jira dad inay wax akhriyaan jecel ee magaaladaada degan dad inay wax akhriyaan jecel ee gobolka degan dad inay wax akhriyaan jecel ee wadanka degan ayaa jiro dadkaasi markay buugaada akhristaan nadaafada akhristaan waxaa ku dhalanayo inay isu tagaan nadaafada ka shaqeeyaan yaa sabab wa adiga fikirka yaa iskale adiga yaa soo saare